tan iyo wixii ka dambeeyey go-aankii ay maalin ka hor qaateen shirkadaha duulimaadyada ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maalintii labaad si xiriir ah hakad ugu jira duulimaadyadii ka bixi jiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho tani ayaa waxa ay saameyn xooggan ku yeelatay dadka rayidka ah kuwaas oo qaarkood bukaano ahaa loona waday dalka dibaddiisa caqabadna ku haysato magaalada muqdisho war-saxaafadeed ay soo saareen shirkadaha duulimaadyada ee magaalada muqdisho ayay ku sheegeen in sababta ugu weyn ee hakadka gelisay duulimaadyada diyaaradaha ay tahay khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay iyaga iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo amaro xoog ah oo aan la qaadin karin duldhigay shirkadaha diyaaradaha ee magaalada muqdisho wariyaal ka howlgala magaalada muqdisho oo tagay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa sheegay in halkaasi uusan wax dhaqdhaqaaq ah ka jirin islamarkaana ay soo arkeen dad badan oo bukaano ah oo u baahiyo qaba inay aadaan dalka dibaddiisa kuwaas oo ilaa hadda aan xal loo helin